بsm الlh الرحmn الرحيم الحmd لlh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmن النسائي رحimه الlه taعalى bab تxrim أkl السباع dugaaga cunistiisa xaaraantinimadeeda caddaynteedii ayuu u baab yahay dugaagga cunistiisa xaaraantinimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay wa bilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu mansuurin qaala xadahanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadahanaa malikun can ismaaciila bni abi xakiimin can cabidata bna can cabidata bni sufyaana can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal kulu dii naabin min الsibaaci faakluhu xaraam kulu dii naabin mid kasta oo mice u saaxiib ah min asibaaci kaasoo min asibaaci dugaagga ka mid ah faakluhu cunistiisu xaraamun xaraam xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay nahyiga xadiidka soo socdo ee uu leeyahay abu haclabata alkhushani ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa can akli kuli dii naabin min asibaac nahyigaasi inuu yahay nahyu taxriim ee uunan ahayn nahyu karaaha inuunan ahayn kanaa tusaayo waayo lafdiga xadiidkan kulu dii naabin min asibaaci faakluhu xaraam xara marka nahyiga in taxriim loo jeedo ayuu midkan tusayaa kana marka aada wax u caddaynaya inkastoo ka kale laftiisa nahyiga haddii rasuulku waxaas waa reebay la yidhaahdo qariino haddaynan jirin oo ka dhigayso karaaha oo taxriimka ka bixinaysa haddaynan jirin alaslu fi nahyi altaxriim nahyigu asal taxriim uu ku yahay marka waxaa laga qaadanaa marka wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu mansuur wamaxamed bnu lmuhanaa can sufyaana waa sufyaan bnu saciid athawrey waxaan ujeedaa can sufyaana waa ibnu cuyayna can الzuhriyi can abi idriisa abu idriis alkhawlaaniy can abi haclabata alkhushaniyi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa can akli kuli dii naabin ku kastoo mico u saaxiibo min asibaaci dugaagga ka mida cunistiisuu reebay ku kastoo marka mico u saaxiibna waxaa laga wadaa wax kasta oo dugaag ahoo dadka dadka kusoo boodo oo iyaga markaa yacni muftaris ahoo dadka ugaarto oo dadka cuno oo markaa wuxuu wax ku dilayana ay micidiisa ay tahay marka kullu dii naabin min asibaac waxaan marka kullu maa yatacaddaa cala alinsaan wax allaale wixii dugaag ah oo dadka kusoo xadgudbo dadka cuno ee maahan marka wax kastoo micile yaa la diidaa ma aha hadduu mici leeyahay laakiin dadka uunan cuninba ee micidaas kownuu inuu mici leeyahay xaaraan u noqon maayo waa wixii marka dugaag ah oo dadka ku boodo oo dadka cuno micidana wax ku dilo sidaasaa loo jeedaa marka min asibaaci markuu leeyahayna dee wixii aan dugaag iyo aan ahayn iyagu markaas waa ka baxayaan wabihi qaala akbaranaa camru bnu cuثmaan qaala xadahanaa baqiyatu can baxiirin can khaalidi can jubayr bni nufayri can abi haclabata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa taxilu ma xalaal aha an nuhba boolida iyo bililiqada walaa yaxilu ma xalaal aha min asibaaci dugaagga xaggiisa kullu dii naabin mid kastoo miciu saaxiiba walaa taxilu ma xalaal aha almujahamata midka neefka inta la xiray lagu kabdhowdo sida loo ganaayo loo ganaayo loo ganaayo ilaa uu ka dhinto nafta ka baxdo kullu xayawaanin yunsabu wa yurmaa liqtl xayawaan kastoo inta meel laga soo taago la la tuuro la tuuro wax lagu tuuro lagu tuuro ilaa uu ka dhinto si uu dhinto midaana marka ma xalaal ahano ma bannaana ayb saddexdan xadiid marka waxaa ku sugan inaynan bannaanayn dugaagga cunistiisa dugaaggaas marka cunistiisa weliba nahyigiisu inuu nahyu taxriim uu yahay ayb bacdi alculamaa baa iyaga waxay ku tageen iyagoo fiirinayo qowluhu tacaala fii suurati alancaam qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr اllahi bih aayaddaas wixii ay sheegtay waxaan ahayn waa bannaan yihiin ay dheheen bacdi alculamaa wacalaa haadaa marka waxay leeyihiin dugaagga maadaama aan aayaddaas lagu sheegin inta aayadda sheegtay unbaa bannaan aayaddaas marka iyo xaadiidtan waxay u baahan yihiin in la jamciyo maslaga ugu fiicanna wuxuu yahay in la yidhaha aayaddu waa muxkamo mansuuqa ma aha aayadduna waxay ka jawaabaysaa jawaab yacnii aayaddu waxay jawaab u tahay su-aal markaas taagnayd oo rasuulka la su-aalay masalan dad marka iyagu hab gaara iyo wax gaara nebiga weydiiyey oo cunaayey oo ku saabsan wixii ay aayadda tilmaantay weliba gaar ahaan mushrikiintii carabta taxri waxyaabihii ay iska xarimi jireen iyo ayaaba aayadda siyaaqeeda uu ku yimid cunto ilaahay u xalaaleeyey ayay iska xarimi jireen suuratul ancaam sida ku jirto wa qaaluu maa fii butuuni hadihi alancaami khaalisatun lidukuurina wamuxaramun calaa aswaajina aayadaha ka horeeyana waxayba ahaayeen hamaaniyata aswaajin min alda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayn qul aadakarayni xarama am ilunhayayn waxyaabo ilaahay xallilay oo ayagu ay xarimayeena lagala hadlayay markaasaa waxaa la leeyahay war waxa aad idinku xarimaysaan xaaraan ma ahane kuwana xaaraan ah oo waxayna ku saabsanaayeen waxyaabo iyaga markaas uga jiray qabash iyo mugdi ayaa looga jawaabay macnaheedu marka maahan wixii su-aashaas ka baxsan ee aayadda aan lagu xusin waa xalaal maaha in la leeyahay macno kalena culimada qaar waxay leeyihiin iyaga aayadda nacam taxriim ay sheegaysaa waana makiya suuratul ancaam waa suura makiya marka ay aayaddaas soo degaysay intaasaa xaaraan ahayd huma aayadihii qur-aanka wax kaley ku dareen wa fii suurati almaa-ida xurimat calaykum almeytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wma uhila ligayr اllahi bihi wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnadiixatu kuwaas laguma sheegin suurat lancaam haddana suurat lmaa-ida waa lagu sheegay marka hadba waxbaa lagu daraaye sunnaduna sida qur-aanku wax ugu daray bay iyadana wax ugu daraysay sunnada nebiga w alla ou xarimayna oo qur-aanka uu ku xarimay iyo isla mid waayo wixii alla ou xarimay calaa lisaani nebiyihi ou ku xarimay ayb oo waxay la mid tahay naagaha la guursanayo in la guursada ay xaaraanta tahay markii suuratu lnisaa xurimat calaykum ummahaatukum markii looga hadlay wax aayaddu aynan sheeginoo xaaraan ahaa jira soo maaha aljamcu bayna bayna almar'ati wa camatihaa iyo aljamcu bayna almar'ati wa khaalatihaa iyo kuwaa sunnadaa ku dartay marka aklu kulli dii naabin min asibaacna sidoo kale aziyaadatu calaa nasi lqur'aanina naski ma ahan sida xooga badan ayb bal waa waa nas gaaroo mustaqilo isna gaarkiisa loo fiirinayo qaar marka culimada ka midana waxay leeyihin aayaddaa qul laa ajidu waaba mansuuqa yaa nasakhay sunnadaa nasakday leeyihiin waa dadka arkaaya marka nasku nasku lqur'aani bisunna kuwa arka waayo iyagana inkastoo aynan xoog badnayn ayb qolada marka iyaga laftooda dhahayaan aimada ku tagtay aayaddan intii lagu sheegay unbaa xaaraan ah oo calaa haadaana suuradda yacni axadiidkan iyo dhahaya dugaaggu xaaraan maahan kuwa dhahayo iyaga waxaaba la leeyahay dameeraha hilbahooda xaaraan ay u arkaan aayaddana ma sheegin ibnu cabdilbar saasuu leeyahay qaala baabu اlidni fii akli luxuumi اlkhayli idinkii caddayntiisiibuu u baab yahay in la idmay fii akli luxuumi اlkhayli fardaha hilbahooda cunisteeda yacnii hilibka faraska in la cuni karo wabihi qaala akbaranaa qutaybatu waaxmed bnu cabdataa qaala xadahanaa xamaadu can camrin waa camr bnu dinaar wahuwa bnu dinaarin waaye can muxamed bni caliyin can jaabirin sanadkan marka xamaad bnu zayd adkhala bayna camrin wa jaabirin wuxuu dhexgeliyey moxamed bna cali moxamed bnu cali ibn lxusein moxamed albaqir abu jacfar ayuu dhexgeliyey ruwaadda intooda badanna ma aynan dhexgelinin cidna waana arki doonaayo can camrin can jaabirin camr bnu dinaarna jaabir aadu uga wariyaa waa ardaygiisa waay toos waa uga wariyaa saaxibu saxiixna riwaayada xamaad bnu zayd bukhaari waa soo saaray marka meeshaas culimada qaar ee imaam ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay xamaad waa la mutaabaceeyey markaasuu yihi waalxaqu annahu in wujidad riwaayatu riwaayatun riwaayatu tasriixi camrin bisamaaci min jaabirin fatakunu riwaayatu xamaadin min almasiidi fi mutasili ilasaniid haddaan aragna buu leeyahay camru bnu dinaar qaala samictu jaabiran riwaaye ah middaana waxaan ku xukumaynaa buu leeyahay almasiid fii mutasili اlasaniid ayb wa ilaa haddii la waayo samaacna fa riwaayatu xamaad bni zayd hiya almutasila riwaayada xamaad ayaa mutasila ah nasaa-i fi lkubraa sunan lkubraha wuxuu leeyahay ma aclamu ana axada waafaqa xamaada bna zaydi calaa moxamed bni caliyin xamaad bnu zayd bis a moxamed bnu caliyin sheegay inta kale maba sheegin calaa qowli nasaa-i fi sunan اlkubraa marka waxaad moodaa inuu isaga rajaxayo inaan lagu darin moxamed bnu caliyin tirmidina xadiidka waa soo saaray min dariiq bni cuyayna can camrin can jaabir mubaasharatan waana riwaayada soo socoto xasanun صaxiixun ayuuna yidhi wahakada rawaa غayru waaxidi can camrin warawaa xamaad bnu zayd can camrin can muxamed bni caliyin can jaabirin wariwaayat bni cuyaynata asaxu imaamu tirmidi marka moxamed bnu caliyin riwaayada aan ku jirin ayuu rajaxay wasamictu muxamada yacni اlbukhaariy imaamu lbukhaari baan ka maqlay buu leeya yaquul isagoo dhahay ibnu cuyaynata axfadu min xamaad bni zayd ibnu cuyayna waa ka xifdi badan yahay xamaad ibnu zayd laakiin bukhaari tan waa soo saaray isaga middaan xamaad ayb wa bihi qaala abar marka can jaabirin qaala nahaa wadakara rasuula اllahi sal l slam nahaa buu yihi nebiguuna sheegay yacnii nebigaa reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi اlxumuri dameeraha dabjooga ee dadka la joogo hilbahooda ayuu xarimay waadina fi lkhayli fardahana waa idmay yacnii fardaha hilbahooda waa ruqseeyey waa idmay dameeraha hilbahoodana waa xarimay wabihi qaala akbaranaa qutaybatu waa qutaybat bnu saciid qaala xadahanaa sufyaan can camrin waa tan marka riwaayada can camrin can jaabirin qaala wuxuu yidhi jaabir acamana rasuulu llahi sal l slam nabigaana quudiyey luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda wanahaana can luxuumi lxumur dameerahana waa naga reebay hilbahooda wabihi qaala ahbarana alxuseyn bnu xurayhin wahuwa abu camaar qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa asinaaniyu can lxuseyn wahuwa bnu waaqidin can abi zubayr can jaabirin waa raawi labaad oo jaabir ka warinaya abu zubayr can jaabirin radia allahu canhu wa camrin wa camri bni dinaar camar marka wuxuu ku cadfan yahay abu zubayr xusein ibnu waaqidaa laba sheekh lahoo abu zubayr iyo camr bnu dinaar labaduna waxay ka warinayaan can jaabirin wacan bni abi najiixin can caطaa can jaabirin qaala aطcamanaa rasuulu llahi sal l slama yowma khaybara wuxuuna quudiyey luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda wanahaanaa can luxuumi اlxumuri dameerahana waa naga reebay wbihi qala akbaranaa caliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala xadaanaa cubaydullahi wahuwa bnu camrin cubaydullahi bnu camrin اljazariy abu wahb alraqiy hiqat faqiih rubama wahim rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qala xadaanaa cabdulkariim waa cabdulkariim aljazari cabdulkariim bnu malik abu saciid aljazariyu hiqat habtun can caطaءi can jaabirin qaala kunaa naأkulu waxaan cunaynay luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga hadday xaaraan tahayna waa naga celi lahay waay marka intaas marka waa axaadiisu اlidni wاlruksa wuxuu gelayaa hadda marka taxriimka wax tusayo markaasaan masalada ka hadlayna qaala baabu taxriimi akli luxuumi lkhayli fardaha hilbahooda cunisteeda xaaraantinimadeeda ayuu u baab yahay wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa baqiyat bnu lwaliid qaala xadaanii hawr bnu yaziida can saalix bni yaxya bni lmiqdaami bni macdi karib wa huwa layinun ninkan waa daciif mar saalixan can abiihi aabihii waa yaxya bnu yaxya bnu lmiqdaami bni macdi karib mastuurun rawaa lahu abu dawuuda wanasaa-iy wabnu maaja ninkanna waa waa majhuululxaal ama mastuur can jaddihi awowgii waa markaa almiqdaam bnu macdi karib can khaalid bni اlwaliid anahu samica rasuul اllahi sal l slam nebigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa yaxilu aklu luxuumi اlkhayli fardaha hilbahooda ma xalaal noqonayaan walbiqaali iyo baqlaha iyo walxamiiri dameeraha ayb kanna marka wuxuu tilmaamay laa yaxillu xalaal ma aha laakiin xadiidkan waa daciif oo nin daciifa iyo nin mastuura ku jira kii hore ma muqaawamay karo wa bihi qaala akbaranaa kahiiru bnu cubayd qala xadaanaa baqiyatu can hawri bni yaziida can saalix bni yaxya bni lmiqdaami bni macdi kariba can abiihi can jaddihi can khaalid bni اlwaliid ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslm nabiga nahaa can akli luxuumi اlkhayli wاlbigaali wاlxamiiri ayay reebeen ayuu nebigu reebay wakulli dii naabin iyo mid kastoo mici u saaxiibo min asibaaci dugaagga ka mida wa bihi qaala akbaranaa maxamed labada xadiid ayb labada xadiid oo nahyiga waa kuwaana waana xadiidka khaalid ibnu lwaliid xadiidkiisa culimada marka saddex maslagay maraan oo isku dhow mid waxay tahay maslaku dacfi in xadiidkan la yidhaha waa daciif waxaana xadiidka daciifiyey imaam axmed bukhaari muusa bnu haaruun alxamaal daara qutni khaaabi ibnu cabdilbar cabdulxaq ilishbiili fi aakhariin culimo badan waa daciifiyeen ciladiisana waa aragtay mar kan waa daciif kan idinka uu ku jiro in la cuni karana waa saxiix marka saxiixaa la qaadana qaar kalena waxay mareen maslaku naskhi oo waxay yidhaahdeen xadiidu khaalidin hada mansuuqun xadiidka khaalid waa la nasakhay nasakha marka sidee lagu fahmay culimada marka naskhiga u iilatay waxaaba ka mid ah alimaamu الnasaa-i abu dawuud abu bakr alxaazimi ayaa ka mida oo nasaa-i fi sunan اlkubraa wuxuu yihi qaala abu cabdiraxmaan aladii qabla hada alxadiidi asaxu minhu xadiidka in la cuni karo tilmaamayaa ka asaxsan kan wayushbihu an yakuuna hada in kaana saxiixan yacni wayushbihu wuxuu shabahayaa an yakuuna haadaa kan inuu ahaado in kaana saxiixan waa xadiidka khaalid hadduuba saxiix yahay an yakuuna mansuuqan inuu mansuuq yahay لأna qowlahu adina fi akli luxuumi اlkhayli daliilu calaa dalika lafdigan adina baa tusaayuu leeyahay adina sababta waa maxay adina iyo waa la ruqseeyey maxaa ka horeeya idin iyo ruksa nahyi baa ka horeeya soo maaha xadiidu khaalidna nahyi buu sheegaa marka maadaama xadiidka khaalid uu nahyi tilmaamayo midka ka dambeeyana uu tilmaamayo adina iyo rukhisa iyo waa la ruqseeyey waa la idmay nebiga maadaama ruqso uu sheegayo iyo idin wuxuu leeyahay meeshaas marka idinkani nahyi baa ka horreeyey saasuu xadiidka khaalid u nahyi ayuu tilmaamayay saasuu u horreeyey mar hadduu isaga horreeyo ruqsa ka dambeysayna ruqsada ayaa marka wax nasakhaysa oo naasikha ah alimaamu الnasaa-i sidaasuu leeyahay iyo culimo badan xataa waa ka mid yahay xaazimi abu bakr alxaazimi qaar kalena naskiga waxay ka qaateen ahlucilmiga qaar ka mida taxriimi luxuumi اlkhayl in la nasakhay waxay ka qaateen ha labadaa maslak waa maslaku naski iyo maslaku dacfi maslaku tadciifaan ujeeda xadiidka in la daciifiyo ama in naski la aado ibnu xajar isaga wuxuu leeyahy naskigu taariikhu u baahan yahay iyo intan keliya kuma filna qolada naskiga sheegayso xataa taariikh ahaan waxay leeyihiin khaybar ayaa la ruqseeyey isaga marka ishkaal uu keenaa ibnu xajar wuxuu leeyahy khaybar haddii la ruqseeyey khaalidna bacda khaybar uu soo islaamay laakiin islaamkiis inuu dambeeyey ma keenayso naska iyo waxaa culimada qaarka aan ogolayn marka in fardaha hilbahooda inaan in la cuno qaarka aan ogolaynoo waa xaaraan dhahayo dali adilada kale deliishadaan aayaddaa ka mid ah waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuhaa laamku tacliil u ayay dheheen ilaahay wuxuu abuuray fardaha dameeraha baqasha baqlaha waxaa loo abuuray litarkabuuhaa liajli an tarkabuuhaa inaa fuushaan tacliil ayaa ku jiro xataa tacliilka haddii la sallimo taxriim ma laga qaadan karo maxaa yeelay tacliilku ma faa-iideynayo xasri haddii la yidhi waxaa la idinkugu abuuray inaad kortaan ma cuni kartaan ma laga fahmayo ziinada iyo rakuub in laga dhigtana maadaama isticmaalka ugu badan fardaha in la fuulo ay u isticmaalka ugu badan maadaama uu saas yahay ayuu ilaahay marka u sheegay oo marka inamaa dukira alrukuubu waziinatu likowniha aglaba maa tutlabu lahu lkhayl faras waxa loo dalbayo oo loo raadsado oo loo rabo waxa ugu badan waa in la fuulo oo la koro maadaama aglabu isticmaalihi ay tahay in la koro ayaa aayadda maqaamu limtinaanna aayaddu ay tahay aayadda waa fii maqaami alimtinaan gallad sheegasho marka maxaa lagu gallad sheeganaa shayga isticmaalkiisa waxa ugu badanaa lagu gallad sheegtaa laakiin in laga fahmo inay xaaraan tahay cunista ma ma ku cadda ayb waxaa kalay daliishadeen dalaalat lcadfi oo waxay yidhaahdeen waalkhayla waalbigaala waalxamiira dameerihiyaa lagu cadfay iyo baqashi faraskuna waa laxugun ay dheheen marka cadafkaana keenayo meeshaa marka dee dalaalat lcadfi waa dalaalat liqtiraan dalaalat liqtiraanna waa daciif marka la fiiriyo dalaalat liqtiraan dhanka xagga usuulka usuul lfiqiga sidaasay marka ku jawaabaan marka waxaaba ka sahlansa xadiidku inuu daciif yahay aayaddana taxriim inuunan ka muuqanin axaadiidta fardaha ee yacni tilmaamayso cunistooduna waa badan tahay waa kuwii hadda bukhaari iyona ay warinayeen wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana can cabdiraxmaan wa cabdiraxmaan bnu mahdiy can sufyaana waa sufyaan thawri can cabdilkariim can caطaa cabdulkariim aljazari can caطaa can jaabirin qaala kunaa na'kulu waxaan ahayn inaan cunayno luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda qultu waxaan idhi albigaala afa ta'kuluuna albigaala baqasha ma cunayseen qaala laa maya baqasha maadaama uu iska dhalay laba xayawaan oo midna xalaal yahay midna xaaraan uu yahay ile dameerkana in la cuno waa xaaraan faraskiina xalaal waaya layidhi baqalaa ka dhex dhalatay qaacidada marka waxay tahay xayawaanka ay labo iska dhalaan midna uu xaaraan yahay midna xalaal uu yahay waxaa la raacinaa jaanibka taxriimkaa la xoojinaa markaas ayb jaanibkii taxriimkaa la xoojinayaa dameerihiaa la raaciyay marka baqasha ayb najaasada marka laga hadlayo baabkeedana laba xayawaanoo midna najaas yahay midna daahir yahay dahaaratul cayn leh hadday iska dhalaan xayawaankaas najis unbaa laga dhigaa ey haddii marka uu ri intou boodo ay wax ka dhashaan waxaas ka dhashay ey unbaa la raacina waa najaas hadduu rabo ari ha u ekaado baqashii marka waa xaaraan laakiin luxuu dame fardaha iyaga waa waa xalaal qaala baabu taxriimi akli luxuumi اlxumuri اlahliyati dameeraha guryaha dadka u joogo ama dabjooga ah hilbahooda cunistooda xaaraantinimadeeda caddaynteediibu u baabiya dameerkan meelaha joogo oo guryaha joogo ee dadka la nool ee la rarto kaas marka hilibkiisa in la cunaa xaaraantinimadiisa wa bihi qaala aqbaranaa moxamed bnu mansuur walxaaris bnu miskiinin qira'ata calayhi waana asmac wallafdu lahu ay lilxaaris can sufyaana waa ibnu cuyayna can izuhriyi can alxasan bni muxamed waa alxasan bnu moxamed bni cali bni abi aalib abu moxamed almadaniyu hiqat faqiih awalu man takalama bilirjaa u ahaa ninkan wacabdillaahi bni muxamedin cabdullahi bni moxamed walaalkiis waa xasanka zuhri ninka ka hore xasan ayuu ku lamaaniyey isagana waa hiqa laakiin qaranahu zuhriyu biakhiihi lxasan asxaabu lkutubi sitaa labadaba u wariyaan can abiihimaa aabahood waa moxamed alxanafiya qaala qaala caliyun libni cabaas caliy bnu abi aalib ibnu cabaas wuxuu ku yidhi radia allahu canhuma ina nabiya sal l slam nabiga nahaa can nikaaxi lmutcati nebigu wuxuu reebay nikaaxa mutcada nikaaxu lmutca waxaa la yidhaha caqadka in lagu sheego waqti go-an in la ysqabaayo oo maalan uu yidhaahdo caqadka marka nikaaxa la samaynayo usbuuc ayaan aqbalay nikaaxeeda hal sanaan aqbalay hal bilaan aqbalay xataa hadduu yidhaha lixdan sano inaan isqabaynaan aqbalay mutcaun bay iska noqonay marba haddii ajal la sheegay iyo waqti marka haddii waqtigaas la gaaro nikaaxi waaba iska dhammaana waana baaba-a nikaaxi haddii waqtigaa la gaaro waa dhammaanaa waana baaba-a shiicada hadda ku dhaqanto muslim kaloo ku dhaqmo ma jira oo guurka dhanba waxaa qaarkood saacada waaya meeluu geynaa waxaa la ilaa galabta ina inay isqabayaana wa ayaa lagula nikaaxa waa ka xaajo gudanaa galabtiina waaba baaba-ay naagtiina ciddeedii iska aadaya isagana waa iska socdaa saasaa marka yani waa nikaax baatil ah waa zina iska ah waqti waa jirtay marka lilmaslaxa markaa loo xalaaleeyey gadaal dambe laakiin taxriim uu ku dambeeyey mutcada nikaaxeeda waana soo marnay nikaaxulmutca ayb waxaa la yaab le marka caliy bnu abi aalibaa warinaayo macsuumayna u haystaan u yaqaanaan haddana ma qaadanayaan waay wa can luxuumi alxumuri alahliyati dameerahan guryaha jooga dabjooga hilbahooda ayuu reebay nabiga sal ll ly slam yowma khaybara maalintii khaybar dameerkan marka hilibkiisa maxaa loo xarimay culimada cillada loo xarimay dhowr waxay ku sheegaan waxaas ugu xoog badan waxaa loo xarimay najaasnimada dameerku asaga najaas ma aha caadi markuu yahay uu nool yahay najaas ma aha najaasatul-cayn ma aha laakiin maadaama hadduu baktiyana uu najaas noqonayo qalid la qalo ama gowrac la gowraco hadday nafta uga baxdana waa najaas un marwalba marba haddii dameer naf ka baxdo najaas unbuu galaan waayo qalidda aada qalayso sida ari iyo geel iyo lo oo kale ma aha qalitaanka naf hadday uga baxdo xataa najaas un waay cillada mansuusada ah ee nebigu uu caddeeyey taas u bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin waxaa loo reebay in la qasho gaadiidka la rartaa yaraanayo ile dadku waxay rartaan dameera u badan inay marka wuxuu diidayey marka nebiga sal ll ly slam waxa la rartaba inay yaraadaan ama la waayo darteeda loo xarimay kuwaa dhahayo laakiin middaas horaa xoog badan w bihi qala akhbarana sulayman bnu dawuud qala xadaana cabdاllahi bn wahbin qala akhbaranii yunusu wamalikun wasamatu can ibni shihaabin can اlxasan wcabdillaahi ibnay mxamedi can abihima can caliy bn abi طaalibin radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sal slm can mutcat الnisaءi ywma khaybar wcan luxuumi اlxumur اlinsiya wabihi qala akhbarana isxaaq bnu ibrahim qala akhbarana mxamed bnu bishrin qala xadaana cubayd llahi xa وأخبرnا cمر بن علي أbو xفs الفلاs qال xdثnا يحyى عن عubayd اللhi عن نافع عن بن cمر أن رsuل الlه صلى اه سلم نهى عن الحمر الأهلية yومa خyبر وبه qال أخبرnا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا محمد بن عubayd qال xdثnا عubayd اللhi عن نافع عن بن cمر أن النبي صلى اه سلم mثlh ثma ذkra mثlh وlm yqل khaybra ma dhihin وبه qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا عبدالرزاq qال xdثnا معmر عن cاaصم عن الشhعبي عن البراء qال نhاa رsuul الlahi صلى الlه عليه وسلم yومa khaybra wuxuu reebay can لحuumi الxmر الإنسiyةi dameeraha hilbahooda nadiijan kuwa bisil inay yihiin nahaa yومa khaybra can لحuumi الxmر الإنsiية dameeraha dadka la joogo dameer farowguu ka saara nadiijan isagoo la bisleeyey waniyan iyo isagaoo ceeriin ah bisayl iyo ceeriin labadaba xaaraan uu ku yahay waa reeba wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziid almuqri qaala xadahanaa sufyaanu can abi isxaaq ashaybaniy can cabdillahi bni abi awfa qaala asabnaa yowma khaybara xumuran dameero ayaan helnay khaarijan min alqaryati qaryada ama magaalada banaankeeda yaan ka helnay fadabaqnaaha waa intaan qalnayaan karinay waa karsanay fanaadaa munaadi nabiy sal l slam nabiga kii xaggiisa ka dhawaaqayaa dhawaaqay miduu soo diray faqaala ina rasuula allahi sal l slam rasuulka qad xarama luxuuma alxumuri dameeraha hilbahooda waa xarimay faakfiu lquduura digsiyada gediya gembiya bima fiihaa maca maa fiihaa waxa ku jira lala qabo digsiyada iyo waxa ku jiraba daadiya fa akfa'naaha waa gedinay marka marka hadday xalaal tahay lama cun waa lama daacatulmaal lama sameeyano maalka lama dayaceen waa inay xaaraan un ay tahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadahanaa sufyaan can ayuba can muxamedi can anasin qaala sabaxa rasuulu llahi sal l slam khaybara nabiga khaybar ayuu kusoo kallahay oo kuwaa beriistay fakharajuu ilaynaa xaggeenay kusoo baxeen wamacahum lmasaaxi subaxdii yahuuddii soo baxeen wamacahum iyagoo wato almasaaxi yaambooyinkii jamcu misxaatin waaye aalatun min xadiidin waaye miimkaa xaraf zaa'ida ah min asaxwi wa huwa alqacu gooynta wax lagu gooyo masaarta ama yaambada wixii wax lagu falaya ama lagu gooynayo falamaa ra-ownaa markayna arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen muxamedun waalkhamiisu muxamed iyo jeeshkii ayb ayb ra-ownaa ayuu dhigay naadiyo damiir yacni akhas ah oo damiirkii mutakalimka ah iyo waawdii oo isaga ah yacni qeyba iska ah hadda macno ahaan ayuu wuxuu hormariyey waawdii marka falamaa ra-ownaa ayuu yidhi labadooda ka akhas ah naada akhas ah soo maa marka waxayna ahayd waqadimi اlأkhasa fi اtiصaali waqadima maa shiئta fi اnfisaali in la kala hormariyo naada iyo ama la hormariyo ama yacni la faki iyo la sameeyo infisaal la aado ayay iska ahaa lahayd falamaa ra-ownaa markay ayagu annagana arkeen way qaaluu waxay yidhaahdeen moxamedun waalkhamiis warajacuu ila alxisni waxay u laabteen dhufaysyadii iyo qalcadihii ay dhisteen yascawna iyagoo ordaayo farafaca rasuulu llahi sal l slam yadayhi labadiisa gacmoodoo kor u qaaday uma qaala wuxuu yidhi allahu akbaru allahu akbaru kharibat khaybar khaybar waa baaba-day inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin annagu haddaan qolo sabadooda kusoo waabariisanno fasaaa sabaaxu lmundariin kuwii loo digay waagoodii baa xumaaday faasabnaa fiiha xumuran dameero ayaan ka helnay faabaqnaaha waa karsintaan qalnay aan karsanay fanaadaa munaadi nabiy sal l slam faqaala in allaha caza wajala warasuulahu alle iyo rasuulkiisa yanhaakum waxay idinka reebayaan can luxuumi lxumuri dameeraha hilbahooda fa inahaa iyadu rijsun waa najaas waa kan maxalushaahidka marka cilada waa tanaan ujeedaa cilada sababta marka hilibka dameerka loo reebay waa maxay hilib horta goormaa la gaaraa neefka in la gowraco sow kama horeyso dameerku gowrac xalaal ma ku noqonayo marka haddaad gowracday hadduu iska baktiyo isku mid waay ilaa awalba isaga wax la gowracayay ma ahayn oo qalitaan xalaal ku noqon jiray ma ahayn marka hilbihiisii markaad nafta ka goysaan ood qashaan hilbihiisii waxay noqonayaan hilbo bakti baktiguna waa waa najaas cilada marka mansuusada midaan fa inahaa rijsun wbihi qala akbaranaa cmr bn cثman qala akbaranaa baqiyة can baxiiri can khalid bni macdana can jubayr bni nufayr can abi haclabata alkhushaniy marka yani aan leena waa marka uu dabcan dhinto ama ama ha ku dhinto dakaat ama caadigiisa ha u dhinto is mar walba bakti ba u noqona amaa laakiin markuu nool yahay dameerku waa daahir najaas maaha walidalika waa la raranaa waa la koraa wax najaasa male dhididkiisa najaas ma aha wuxuu leeyahay marka can abi haclabata anahu xadathahum anahum gazow maca rasuuli illahi sal l slam nabigay la duuleen ilaa khaybara waannaasu dadka oo jiyaacun kuwa baahan ah fawajaduu fiiha xumuran dameeray arkeen min xumuri linsi dameeraha magaalada jooga ah fadabaxa annaasu dadkii waa gowraceen minhaa dameerihii bay gowraceen akaa marka waa gowraceen faxuditha bidalika nabiyu sal l slam arrintaa nebigaa loo sheegay faamara cabdiraxmaan bna cawfin ayuu amray faadana fi nnaasi dadkuu ku dhex aadaanay ou yacni ku iclaamiyey alaa ina luxuuma alxumuri linsi laa taxilu ma xalaal ah liman shahida qofka joogo liman shahida anii rasuulullahi dhahaa qofkii ka marqaati kaco inaan anuu rasuul alla ah yacni qofkii muslima xalaal uma aha ayuu yidhi marka gowraci waxba kama bedelayo bacdi alculamaa iyaga cillo kaley sheegayaan waxay leeyihiin dameeraha magaaladaas joogjoogay wasakda dameero cunay ahaayeen likownihaa jallaalatan ayuu u reebay waxaas dhan marka cilal oo waxaa waay middaan fa inahaa rijsuntaa ka xoog badan wa bihi qaala akbaranaa cmr bnu cثmaan can baqiyata qaala xadaanii الzubaydiy can الzuhriyi can abi idriis alkhawlaaniy can abi haclabata alkhushaniyi ana rasuula اlahi sal l slama nahaa can akli kuli dii naabin min asibaaci buu reebay wacan luxuumi اlxumuri اlahliyati qaala baabu ibaaxati akli luxuumi اlxumuri اlwaxshi dameer farowga hilibkiisa cunidiisa bannaanaanshadeeda caddaynteediiba u baabya dameerka dameer farowga waa kan marka duurka joogo oo zebraha la yidhaahdo ee caddaanka iyo madowga isku diilimaha leh kaas waa la cuni karaayo ugaar waayo isaga wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa almufadal huwa bnu fadaalata can ibni jurayjin can abi zubayr can jaabirin qaala akalnaa yowma khaybara luxuuma alkhayli baan cunnay walwaxshi fardaha hilbahooda iyo dameer farowga wanahaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam can ilximaari nabigana dameerka waa naga reebay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa bakrun huwa bnu mudar can ibni lhaad yaziid bni cabdillaahi bni lhaad can muxamed bni ibraahiima can ciisa bni talxata can cumayr bni salama wahuwa madaniyun lahu suxbatun cumayr bnu salamata adamriy nasaa-i bisa u wariyo qaala baynaa naxnu nasiiru maca rasuuli illahi sal l slam xilli aan nabiga la soconnay bibacdi athaaya arawxaa rawxaa athaayadeeda athaaya waa mowdic marka min alxaramayn bayna alxaramayn meel makii madiine udhexayso masjid baana ku yaalay oo nebiga loo nisbeeyo yani meel nebigu ku tukaday oo masaajid laga dhigay wahum iyaga oo xurumun dadkiina ay muxrimiin ay yihiin idaa ximaaru waxshin waaba dameer farow ayaan aragnoo nakadiyey macquurun oo marka la faylo gooyey oo yacni la dilay ay maqtuulun la ugaartay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafa fayuushiku saaxibahu an ya'tiyahu qofkii ugaartay ayaa laga yaabaa inuu u yimaadee faraha ka qaado meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii ugaar dilan aada aragto adoo duur iska socdo ugaar ou nabar ku yaallo ama fallaar lagu dhuftay ama xabad ku taallo aada aragto adigii maadaama aadan ugaaranin faraha inaad ka qaado ood ninkeedii u dhaafto ayb waayo waxaaba laga yaabaa de ninka ugaarkaas samays yeelay haddiiba uu yahay qof isaga markaas neefkiina hadduu dhintay ee qofkan fallaarta ku tuurayna mushrig uu yahay oo kale ama wathani awalba xalaal ma noqonaynin wixiisa kaasna fayuush markaa iska daaya qofkiisa inuu u yimaadaa la arkaa fa jaa-a rajulu nin baa yimid min bahzin qoladaas ah huwa aladii caqara alximaara midka dameer farowga ugaartay oo feylaha gooyey oo dhaayacayuu ahaa fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah sha'nukum hada alximaar sha'nukum sha'nigiinu hada alximaaru dameerkan wahay yacni iska cuna waa cuni kartaan dameer farowga fa amara rasuulu llahi sala ll slam abaa bakrin nabiga abuu bakar buu amray yuqasimuhu bayna annaasi isagoo dadka u qaybinayo inuu dadka u qaybiyo u amray dadka u qaybi buu yidhi marka si ilaa ninkii iska lahaayaa markaas fasaxay marka in la cuni karaa meeshaas laga qaadana wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu wahbin qaala xadaanaa moxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim waa khaalid bnu abi yaziid hiqatun qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can abi xaazimin can ibni abi qataadata wacabdullah can abiihi abi qataada alxaaris bnu ribciy qaala asaaba ximaaran waxshiyan abuu qataada ayaa wuxuu asiibay dameer farow fa ataa bihi asxaabahu asxaabtiisa ula yimid wahum muxrimuuna iyagoo xarman wahuwa isaguna xalaalun uu yahay faakalnaa minhu waa ka cunnay faqaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen low sa'alnaa rasuula allahi sal l slam canhu haddaan nebiga su'aalno ha ficnaa lahayd fasa'alnaahu waan su'aalnay faqaala wuxuu yidhi qad axsantum waad wanaajiseen fa qaala lanaa wuxuu nagu waa wanaajiseen marka waa bannaan tahay waay waa cuni kartaan fa qaala lanaa hal macakum minhu shay-un yacni maciina ma yahay oo ma wadataan wax isaga ka mida ma haysaan qulnaa nacam haah ayaan dhahnay qaala wuxuu yidhi faahduu lanaa noo soo hadiyeeye marka ayaga ayuu rabaa marka qalbigooda inuu ku aad xalaal dayiba inuu yahay inuu tuso qaala faataynaahu minhu waan ula nimid faakala minhu waa ka cunay nebiga wahuwa muxrimun isagoo xarma qofka muxrimkaa marka haddaan isaga loo ugaarin dartiis oo isaga uunan tilmaamin isaga uusan ugaarsanin waa bannaan tahay marka qof kale ugaar oo ugaaray xalaal ah oo isagana aan loo ugaarin waa cuni karan ayb faakala minhu waa ka cunay wahuwa muxrimun isagoo muxrim hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi